assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalaha ku soo dhowaada qodobada ah warkayaga ah duhurnimo ee warbaahinta radio baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaalla kuweeda ah ugu door karoona qodobada dhegeystayaalla warkayaga ah duhurnimo ugu doorkaroon duhurnimadana dhegeystayaal waxaa ka mid a ra-iisul wasaare rooble oo ka qayb galay shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga oo ka qayb galay barnaamijka qiimaynta halista qaraxyada madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle oo lagu soo dhoweeyey maanta magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar shaqo ugu ambabaxay magaalada kismaayo gobolka banaadir oo shaaciyey natiijada imtixaanka fasalka sideedaad akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadan qodobka u doorkaro militariga yuhuudda oo burburiyey dhismo uu lahaa nin falastiini ah oo haysta dhalashada maraykanka qaramada midoobay oo cambaaraysay dilkii madaxweynihii hayti iyo afar ruux oo loo toogtay falkaasi waa duhurnimo khamiisa dhegeystayaal taariikhduna ay ku baagan tahay siddeedda bisha julaay sannadda laba kun kuwiyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba oo warkii oo dhana ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane injineer maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa si wada jir ah uga qayb galaya maanta shirka golaha wasiirada ee maamul goboleedka jubbaland shirkan ayaa waxaa qayb ka ah dhammaan wasiirada dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno wasiiro ah oo ka qayb ahaa wafdigii ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana shirkan uu noqon doonaa mid eena la iska kaashan doono arrimo badan oo muhiim u ah barnaamijka hortabinta xukuumadda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay barnaamijka qiimaynta halista qaraxyada oo lagu qabtay dalka etoobiya agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan maxamed siciid sabatar iyo agaasimaha waaxda yurub ee maraykanka waaxda yurub iyo maraykanka cabdulqaadir cabdiraxmaan cabdi ayaa shalay magaalada addis ababa ee dalkaasi etoobiya dalkeena soomaaliya ku matalay kulanka farsamo ee koowaad ee barnaamijka amniga dalalka igad ee qiimaynta halista qaraxyada ee waddamada igad waxaana kulankaasi koowaad ah lagu qiimeeyey sida qaraxyada argagixisada ay u samaynayaan ee ay u saameeyaan dalalka igad gaar ahaan soomaaliya iyo kenya kulanka farsamada koowaad waxaa shir guddoomiyey een madaxa barnaamijka amniga igad gaashaanla sare ababe murune bayare dalalka kulankaasi ka qayb galay ayaa ahaa soomaaliya yuganda kenya suudaan koonfurta suudaan iyo etoobiya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku joogay dalkaasi turkiga ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha hirshabeelle waxaa garoonka diyaaradaha adancadda ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble wasiiro heer federaala xubnaha labada aqal ee baarlamanka xukuumadda federaalka jumhuuriyadda federaalka soomaaliya xubnaha golayaasha maamulka maamul goboleedka hirshabeelle gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir dhalinyaro haween qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax iyo wafdigii hogaaminayay ayaa maanta u ambabaxay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland wasiirka ayaa ku biiri doona wafdiga ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee shalay gaaray magaalada kismaayo wafdiga wasiirka ayaa horudhac u ah guddigii wasiirada maamul goboleedyada ee kol hore ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya u xilsaaray dib u heshiisiinta gobolka gedo oo la filayo in dhowaanahan uu ka dhaco magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo ee deegaanada maamulka jubbaland gobolka banaadir ayaa shaaciyey natiijada imtixaanka fasalka siddeedaad gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kaga qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayay natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka siddeedaad dugsiyada gobolka banaadir ee sanad dugsiyeedka ilaa iyo imtixaanka shahaadiga fasalka siddeedaad ee sanadkan ayaa waxaa u fadhiisay gobolka banaadir arday gaaraysay shan iyo labaatan kun siddeed boqol iyo siddeetan iyo shan iyadoona lagu galay toddobaatan iyo laba xarumood oo hoostaga gobolka banaadir wadarta guud ee imtixaanka shahaadiga fasalka siddeedaad ee gobolka banaadir ee gudubtay ayaa lagu sheegay afar iyo labaatan kun boqol iyo sagaashan iyo siddeed arday oo isugu jiray toban kun laba boqol iyo toddobaatan iyo shan dumar ah iyo saddex iyo toban kun sagaal boqol labaatan iyo saddex oo raga waxaana dhacay gobolka banaadir sanadkanna kun lix boqol iyo siddeetan iyo toddoba arday sidoo kale agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ayaa soo bandhigay saddex iyo tobanka arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga fasalka siddeedaad ee sanad dugsiyeedka laba kun iyo labaatan ilaa iyo laba kun koyo labaatan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ardaydii u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga fasalka siddeedaad ee sanad dugsiyeedka laba kun iyo labaatan ilaa iyo laba kun koyo labaatanka isagoona ardayda een gudubtay iyo kuwa een harayba een ku ammaanay dadaalka ay muujiyeen wuxuuna kula dardaarmay in lagu dadaalo waxbarashada in si bulshada ay u noqdaan kuwo aqoon leh oo jahliga la dagaalama waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo maamulka gobolka banaadir uu qaaday imtixaanka fasalka siddeedaad ee dugsiyada waxbarashada gobolka banaadir ee caasimadda dalka soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa warbaahinta redio baydhabo ee magaalada baydhabo ciidanka israa'iil ayaa maanta cagta mariyey guri laba dabaq ahaa oo uu lahaa qoyska muwaadin maraykan ah oo asalkiisa uu falastiini yahay kaasi oo lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa weerar horey loogu dilay shakhsi israa'iili ah mid kalena lagu dhaawacay wakaalada wararka ee a b ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinayay ciidanka yuhuudda israa'iil oo miinooyina ku qarxinaya guriga uu lahaa muntasaar shalabi oo ku yaalla tuulada turmis ee deegaanada daanta galbeed ee reer falastiin qaramada midoobey ayaa cambaaraysay dilkii madaxweynihii hayti iyo afar ruux oo loo toogtay madaxweynihii la dilay ee dalkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si adag u cambaareeyey dilkii loo geystay madaxweynihii dalka hayti golaha ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo horkeeno cadaaladda shakhsiyaadkii ka dambeeyey falkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sidoo kale ugu baaqay dhinacyada siyaasadda ee dalkasi hayti inay ka fogaadaan rabshado cusub iyo in uu dalka uu galo qalalaase dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dalka hayti ayaa dilay afar ruux oo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dilkii madaxweynihii dalkaasi waxaana gacanta lagu dhigay laba kale halka la tilmaamay in qaar kale oo baxsad ah ay ku dhuumaalaysanayaan magaalada caasimadda ah ee dalkaasi taliyaha ciidanka booliska hayti ayaa sheegay in dadkii ka dambeeyey dilkaasi madaxweynaha la dili doono amaba la soo qaban doono warkii duhurnimo waad kala socoteen dhegeystayaal redio baydhabo duhurnimadan halkan ayaan ku soo meeraya warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar antero dhanka farsamada iyo isku dawsidka waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaana cabdinuur boorow tani kulantadaba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafina waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhawa net